heshiisiisu way fara badan yihiin ama degmada marka baan idhaahdo waa howlaheeda howl iska badan waaye haddii aan kasoo qabto tii ugu dambeysay shaliga baldhaci soono ceelo wareeg oo meel la yidhaha tuula macalismaan loo yaqaan ayaa waxaa ka dhacay qarax loo geystay qolasi amisom oo wadada maraysa kadibna ayagu waxay sameeyeen intay wadada kala leexdeen baa wixii meelaha ka muuqday oo oo dadka ay deganaayeen guryahoodii ay baabuurtii cagax marsiina jireen dadhib fara badan ay u geysteen shacabka meesha
waa gartay shacabkaasi waa kuwii adiga mas-uulka aad u ahayd guddoomiyahana aad u ahayd marka laga soo tago hadalladan aada jeedinayso maxaa isbedela amaba barbar istaaga oo aada u samaysay qoyskii dadkooda ay geeriyoodeen amaba dadkii reer guuraaga ahaa ee gawaaridu la jiirsiiyey sida aada iminka tilmaamayso
orda marka horeysa waxaan leeyahay dhammaan waxaan tiiraan lagu dirayaa intii dhibka uu gaaray allah u naxariisto waxaa dhintayna sakiira u badnaay markii laga reebo xoogay walayloo da-ayo gabar shan iyo toban jira intii kale sakiir bay ahayn waxaan leeyahay intii dhimid allah u naxariisto arrintaas waxa weeye waa arrin dib badan nagu soo noq noqotay oo qolada amsom mar walba in ay geystaan in badan baan idaacadaha v o a bbc-na ka sheegnay marka dhibkaasu waa markii dhib qarax loo geysa ama dhib gaaro hadda olakacin ay gaadid dagaal ay jiirsiyaan tuulada oo meel tagan ama guryaha ay dagdarsiyaan waa dembi oo bini aadamka laga galay waa taxdan waxaan leeyahay arrintaas aad iyo aad baan ugu xunnahay dawladdina waa u sheegnaa midda dhexe iyo midda goboleedba arrimahaas in wax laga qabtaan rajeynayna
waa gartay waxaa kasoo wareegatay muddo ku siman afar iyo labaatan saac markii shaqaaqadu ay dhacday ma jiraan tilaabooyin aada qaadeen si arrimahaasi looga daba tago
may de annagu tilaabaan qaadan karna malaha meeshaas aad ujeeda degmada waa degmaska badigeedaba ay gacanta ku haayaan maaragtay hareerheed oo dhan al-shabaab marka annagu laftarkeena kii jooga wuxuu magan u yahay uu hoos jooga amisom meelka xagga isma tegi karo marka annagu waxaan la xiriiray madaxdeedii ceel jaalle oo saraakiishii hadda ugu sarxiisay oo ceel jaalle maanaan helin marka qofkaan rabnay qadkii kama helin marka insha allahu saasay waxay u dhaceen marka dadkan wax badan dembiye badan ay galeen marka haddii dawladdu ay arrintaas wax ka qaban lahayd ama qofka dembiila dadku dabu ka dhacay lagu maxkamadayn lahayd dalka waxaan badan way joogsi lahayn hadda waxaad og tahay khamiistii lasoo dhaafay aan idaacadaha ka dhegeysanayo waxa mar hadda ka dhacay islaan waaye lagu dambeeray soo la maraba wax badan hadda ka dhaco soomaaliya wax wax ka qabtana male waxaa lagu leeyahay baan ka qabanaynaa cid wax ka qabanaysa male qof haddii maxkamad lagu saaran lahayd dalka xoogaa waxaan isdhihi lahay wax badanaa joogsi lahayd
waa gartay waxaad tilmaantay mas-uuliyiinta gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan kuwa degmooyinka ka arrimiya in magana ay u yihiin ciidamada amisom oo tala farahooda aanay ugu jirin adigu qayb ma ka tahay dadka talada ay gacanta ugu jirin ku magacaaban deegaana ka tirsan gobolka shabeellaha hoose
degmooyinka shabeellaha hoose inta badanba waa waxaan kuleeyahay waa waa gudoomiyaalkooda waa dibadugay ugu badan yihiin anla ka mid baan ahay haddaan joogana kama baxsanin xara amisom inaa ku dhex jiro degmooyinka dhan baa farax ku jirinba farax kuma jiraa degmooyinka
ugu dambeyntii maxaad odhan lahayd guddoomiye
waxaan odhan lahaa ama aan ugu baaqi lahaa dawladda dhexe maanta maandaytka ay ku joogaan amisom waxaa iska le dawladda dhexe dalkana dawlad u ah waxyaabaha dhacaayo oo dil kastana dhacaayo inay geysanayaan dow maahan waxaan leeyahay arrintaas ayaga doorkaas kala hadli karo inay kala hadlaan dadka dambiyada galaayan ay dalka in lagu maxkamaday aa codsan lahay maadaama wax badanaa jiro aan dacweynay waan la qaaday uganda loo qaaday maxkamaa la saaray in la saaray in kale anagu maanan ogin marka waxaan leeyahay dawladda arrintaas inay tilaaba ka qaado wax la gumaada dhibka loo geysanayo gudahaan shacabka ayaga mas-uulka ahayn waay marka waana mahad